إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka duhurnimo ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka warbixiyey dagaalkii shalay ay mujaahidiintu kula wareegeen magaalada moqokori ee gobolka hiiraan maxbuus in ka badan toban sano u xirnaa dowladda jabuuti ayaa xabsiga laga sii daayey mas-uul ka tirsan maamulka dowladda kenya ee gobolka wajeer ayaa lagu dilay howlgal qorshaysan oo ka dhacay gobolkaas dowladda federaalk ayaa bahdishay mid ka mid ah ragga ka taageera baraha bulshada alkataib al akhbaariyaha ayaa baahisay muuqaalka dagaal dhowaan ka dhacay duleedka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay tobannaan qof ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dibadbaxyo cusub oo shalay ka dhacay dalka kenya iyadoo soomaalida ku sugan dalkaas ay walaaca ka muujinayaan xaaladda amni ee dalkaas hogaamiyaha maamulka la baxay puntland ayaa dowladda federaalka u jeediyey eedeymo dhowr ah isagoo u hanjabay maamulka la baxay s s c khaatuma mudaharaadyo looga soo horjeeda dil ay ciidamada maamulka la baxay somalilan u geysteen dad shacab ah ayaa ka dhacay magaalada hargeysa warka dibaddana waxaad ku dhegaysan doontaan kooxda xuutiyiinta ah ayaa macallin dugsi qur'aan ku dilay waqooyiga dalka yemen dhegaystayaal intaasu waxay ahaayeen qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon warkaas oo faah-faahsan goor dhow ayaynu idiin soo gudbin doonaa insha allah قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
waa saddex iyo tobanka bisha muxaram sannada kun afar boqol toddobiyo afartanka hijri dhanka kalena ku aastaysan sideedda bisha toddobaad labada kun shan iyo labaatanka dhegaystayaal kusoo dhowaada warkii oo faahfaahsan taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka warbixiyey dagaalkii shalay ay mujaahidiintu kula wareegeen magaalada moqokori ee gobolka hiiraan tafaasiil ku aadan umuurahan waxaa inoo soo jeedinaya farxaan cali cabdulaahi sheekh cabdilcasiis abu muscab oo ah afhayeenka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa shir jaraa'id u qabtay warbaahinta kaasoo uu kaga warbixiyey dagaalkii cuslaa ee maalintii shalay ciidamada mujaahidiintu kula wareegeen magaalada moqokori ee gobolka hiiraan sheekh abu muscab ayaa tafaasiil buuxda ka bixiyey dagaalkii moqokori iyo khasaaraha ka dhashay isagoona tilmaamay in xubno muhiim u ahaa dowladda federaalk ay ku dileen dagaalka isagoo wacad ku maray inay dagaalka sii wadi doonaan waxaan ka warbixinaynaa weerar cagmarin ah oo ay ciidamada mujaahidiintu dib ugala wareegeen degmo ka tirsan degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ciidamada mujaahidiintu waxay weerarka cagmarinta ah ku daahfureen camaliya istishaadiya ah oo uu fuliyey mujaahid ka tirsan guutada istishaadiyiinta waxayna camaliyaddu beegsatay taliskii ugu weynaa ee ay cadowga murtadiyiintu ku lahaayeen afaafka hore ee moqokori halkaasoo lagu laayay madaxyaweyntii hoggaanka u ahaa maleeshiyaadka murtadiinta mujaahidiintu waxay allaah fadligiis cagta mariyeen dhammaan difaacyadii cadowga waxayna si buuxda ula wareegeen fariisimihii murtadiinta iyo guud ahaan degmada moqokori ciidamada cadowga ashaadoolla dirirka ahaa waxay u kala firxadeen dhulka baadiyaha ah oo xiga dhanka degmada maxaas inta la xaqiijiyey waxaa weerarka lagu dilay afartan iyo toddoba murtad oo intooda badan bakhtigooda looga cararay goobaha dagaalka waxaana lagu dhaawacay lixdan iyo shan kale cadowga lagu dilay dagaalada maanta waxaa ka mid ahaa saraakiil horjoogayaal u ahaa dagaalka ashaadala dirirnimada ah ee ay saliibiyiinta iyo murtadiintu ku soo qaadeen ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah mujaahidiintu waxay sidoo kale gacanta ku dhigeen hub saanad iyo maxaabiis laga qabtay cadowgii lagu jebiyey dagaalka moqokori farajiga dirayskale kuwii diiradda u qaaday iyaguba dariiqada aliyo diinta caasiya ee waxay noo duuleedsheenba waa dooro weynaha ee dulmigaan bannaanayn kuwii doofil ugu hiishay haddaan daayo waa aniga oo daawadii fura ee danabkii rasaaseed miyaan diilin kaga yeelay howlgalladu way sii socon doonaan biidnillaahi tacaala afhayeenka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cabdilcasiis abu muscab wuxuu dhanka kale diray fariin muhiim ah oo ku wajahan askarta u dagaalamaysa dowladda federaalka maleeshiyaadkii murtadiinta ahaa ee cadowga xaabada ka dhigtay intoodii carartay ee ka badbaaday rasaasta mujaahidiinta waxaan leennahay ilaahay u toobadkeena safka ibliiska ka soo baxa dadkiinna iyo diintiinna aad khiyaanteen dib ugu soo laabta gaaladii idiin ballanqaaday inay diyaarado idinku ilaalin doonto mujaahidiintu aysan idinsoo gaari doonin waad aragteen inay been idiin sheegeen halaaggana idinku fiirsadeen qof kasta oo maleeshiyaadkaas ka mida toobo ayaan ugu baaqaynaa waxaan leennahay hubka dhiga wilaayada la soo xidhiira noqobada la soo xidhiira warkiinna halkaas ka caddaysta lama arki karo qof hubaysan oo deegaannadaas dagaalladu ka socdaan ku sugan qofkii isagoo hubaysan la arko mujaahidiintu tallaabo ayay ka qaadi doonaan maalintii shalay ayay ahayd markii ciidamo aad u hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay dagaal ku bilowday camaliyad nafurnimo ah ku qaadeen saldhigyadii ciidamada dowladda federaalka halkaasoo maalintii labaad ay si buuxda u maamulayaan maxbuus in ka badan toban sano u xirnaa dowladda jabuuti ayaa xabsiga laga sii daayey cali aadan xasan ayaa faahfaahin ku aadan qodobkan inoo eegaya maamulka la baxay somalilan ayaa sanadkii labada kun afar iyo tobanka wuxuu dowladda jabuuti u gacan geliyey nin lagu magacaabo cabdulaahi sheekh cabdiraxmaan kaas oo isagoo indhaha ka xiran si qarsoodi ah loogu wareejiyey jabuuti muddo kow iyo toban sano ah oo uu cabdulaahi ku xirnaa xabsi ku yaala magaalada jabuuti ayaa ugu dambeyn laga sii daayey xabsigii uu ku xirnaa markii uu magaalada hargeysa kasoo degay cabdulaahi sheekh cabdiraxmaan wuxuuna dhammaan u mahad celiyey dadkii muddadii uu xabsiga ku jiray u muujiyey garab istaag iyo taageero isagoo si aad ah u qiiraysan ayuu mahadcelin ballaaran u jeediyey dadkii soo dhoweeyey sheekh sheege walaalay anigoo halkan waxaan lay ogeyn baa ka baxay oo afka ka xidhan laakiin ninkuna aad baad u mahadsantii walaalayaal idima iloogi doono inta ay xabsiga ka jireen qalbigaad iila jirteen ducadiina way soo gaari jirtay ilaahayna xabsiga u dhibireeyey ducadiina iyo qalbigeedna jirtay bid u dhaweey idinkana saasa way ii ducaynaya walaalayaal maaxtana marka waxa weeye walaal waa fursad qaaliya oon maanta walaalaya ka faa'iidaysanaya markaan marka qow adagtada ilaahna ugu mahadnayo si kastaba ha ahaatee maamulada ku taaban dowladaha shisheeye ayaa marar badan u gacan geliyeen muwaadiniin soomaaliyeed shisheeye kala duwan mas-uul ka tirsan maamulka dowladda kenya ee gobolka wajeer ayaa lagu dilay howlgal qorshaysan oo ka dhacay gobolkaas iyadoo howlgallo kalena ay ka dhaceen gobolka mandheera ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar qarax ah la beegsaday kulanyo ka tirsan ciidamada kenya weerarkan qaraxa ayaa waxa uu haleelay gaari kooyal ah oo ay wateen ciidamada kenya waxaana gaariga soo gaaray burbur xoogan iyadoo sidoo kale ay ku dhaawacmeen askar ka tirsan ciidamada kenya ee weerarka lagu ekeeyey dhanka kale howlgal qorshaysan oo siqdii dhexe ee xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen deegaanka qarso ee hoostaga degmada qorof xaraar ee gobolka wajeer ee ku hoos jira gumaysiga dowladda kenya howlgalkaas waxa ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku dileen cadow cali buurey oo ahaa guddoomiyaha dowladda kenya u qaabilsanaa deegaanka qarsa waxayna mujaahidiinta guddoomiyaha ka furteen qori akay afartan iyo toddoba ah sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay howlgalkaas ku dileen sargaal lagu magacaabi jiray nuur gaabis cali kaasi oo si gaar ah ula shaqayn jiray ciidamada afduubka ee dowladda kenya ciidamada mujaahidiinta ayaa muddo ku daba jiray labada sargaal kuwaas oo dhibaato xoogan ku hayay bulshada muslimiinta ee ku dhaqan deegaanadaas dowladda federaalka ayaa bahdishay mid ka mid ah ragga ka taageera baraha bulshada faahfaahin la xiriirta qodobkan waxaa inoo eegaya cabdulkhaaliq macalin cabdiweli waxaa muuqaal calaacal iyo catow ah iska soo duubay mid ka mid ah ragga sida aadka ah dowladda federaalka ugu garabsiinayay dagaalka ka dhanka ah ku dhaqanka shareecada islaamka ninkan ayaa sanadihii lasoo dhaafay wuxuu dhanka baraha bulshada ka taageerayay xukuumadda uu hogaamiyo xasan sheekh isagoo bara uu ku leeyahay internetka ka faafin jiray warar been ah oo uga gon leeyahay in uu ku qariyo xaqiiqada taalo fagaaraha dagaalka waxay waayuhu isguraanba wuxuu maanta muddo kadib qarsan waayey ciilka iyo calolyowga ay baday dowladda federaalka iyo bahdilka ay kula dhaqmaysay isagoona bannaanka keenay xaqiiqo oo in muddo ah qarinayay iyo nolosha silaca iyo saxariirta ah ee uu ku dhex jiray nolosha aadka u liidatay ee uu ku jiray waxaa ka warramaya isla ninkan waana kan isaga oo ka warbixinaya ugu horreyn sida loogu bahdilay kontaroolada ay carutuurka ka dhigtay dowladda federaalka xalay oo aan ciil ciil ciil iyo caloolyow aan la ooyey sidaad ogsoon tihiin labada kun labaatan iyo labadii xasan sheekh wuxuu dhahay madaxweynaha dalka meel dhexoo la istaaga male maalintaas dowladda meel ay qabsatay ama shabaab meel lagu lagu galo lagu dilay oonan ka hadlin dowladdaa guulaysata aanan soo dhihin ma jirto deegaan ay dowladda qabsato oonan ka hadlin oon beydkayga soo dhigin ma jiro riwaayadaan ka sameeyey dadku waa ila yaabanaayeen waxaad ka wadaa ma waalan tahay ma nin shacab ahaa tahay xaakaa waalayaa lidhaha anigana waxaan dhahayay waa guulaysanaynaa waxba naga hallaabi maayaan iyadoo sidii ay aheeday waa isaga qanacsanayn weliba jagboontiyadan ay dowladda joogto si xura kuma mari karin sayidkoo kale mar haddaan maago waxaan xasuustaa in nagala celaayo laleeyahay waraahi joog joog waxaa ay dhikaar ku marmahan war nihow waxay aheeday saas waaye ma meeshaan xoogaa dana ma waa soo maciin biday dowladaan aan dugsanaya maadaama aan u dakanooba maya maya xagga mar mid kale inta soo boodo war kii meelaha ka qayqiilaa waaye iska soo day marka laga soo tago bahadilkaasi uu xitaa in ay wax qiimo ah u sameyn qayladii uu ka waday baraha bulshada waxaa ruuxaani mar kale ciilay isla dowladda federaalka kadib markii dhalinyaro baraha bulshada ka taageertay shahaadooyin abaalmarin ku sheegtay guddoonsiisay isagana ka tagtay waana tan ku kaliftay inuu iska soo duubo hadalkan aan ilaa iyo hadda usoo kordhin wax aan ka ahayn in la ogaado xaaladda liidata ee uu dhex maquuranayo wuxuu hadalkiisa kusoo afmeeray inuu iska daynayo dagaalka ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab maadaama uu waxba ku waayay mina waxay aheeday bir aan meelaha kasoo tuugtuugoon soo waxeeyo ma sharciyaysa karo waxay aheed waxaan ku sharciyaysta ma haysto anagoo dhibkaas iyo rafaadkaas iyo isaga joogno oo ku qanacsano idinka waxay aheeday dagaalka gasheene xaniihoda yaldha anagoo isleh aan waxaan arkaaba dhalinyaro ee lagu leeha waa la abaalmariha qof maalin maalin qura qof aanan sinti ku taageerin dowladda markii inta madaxtooyada la geeyey la yiray ragga halgamayaashian aan aan maxay aheedaan aan aan aan abaal marayna maalinkaasaan ciishooday aniga aan ciil dhuunta kala go-ay nimaanan weligiis fiiri laba habyano isku xigto inaanan gurigayga aanan jiifan inta darmoolaan deganaaya ka soo guuray hadda sagaashan dollarkiira ku degana aasaan weli gurigayga fiiriday ilaahay idinku dhaarshay fiiriday waxa waxa meeshaas aan u jiifo waa dakana aan dowladda u galay waa dakana aan dowladda u galay waxa aan meeshaas u jiifo fiiriday fiiriday waxa aan joodari noocaasa ugu jiifo waa dakana aan dowladda u galay waaye maanta laga bilaabo waxba kama sheegi doono hadalkoodana waan ka aamusi doonaa dowladdana taageerideeda dhanka dagaalka ah shib ayaan ka dhihi doonaa isku soo wada duubo ninkan ayaa haatan keligiisa wajahaya masiirkiisa wuxuuna la nool yahay cabsi joogto ah oo ka dhalatay wixii uu isagu gacmihiisa ku doontay dowladdii federaalka ee uu taageerayeyna ay dayacday waxayna uga tagtay meel cidlo ah alkataib al akhbaariyaha ayaa baahisay muuqaalka dagaala dhowaane ka dhacay duleedka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay yaasir cabdalle ayaa faahfaahin ku aadan qodobkan inoo soo jeedinaya
waa muuqaal la daaban karo qadarku dhowaad lix daqiiqo ah kaasoo ay alkataa'ib al akhbaariya kusoo bandhigayso weerarkii cagmarinta ahaa ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen saldhiggii ciidamada dowladda federaalk ee deegaanka burujeed ee dhaca afaafka hore ee magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay qeybaha hore ee muuqaalka alkataa'ib al akhbaariya ayaa waxaa lagu arkayaa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ku taqadumaya fadhiisanka ciidamada dowladda federaalk ee deegaankaas iyadoo wakhtigan uu yahay xilli mugdi oo uusan waaga si fiican u dilaacin intaasi kadib ciidamada dowladda federaalk ee weerarka lagu qaaday ayaa u qeybsamaya waxa ay rasaastu feenatay kuwa u suura gashay inay isaga baxsadaan goobta dagaalka iyo qaar kale oo ku dhacay gacanta xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyagoo maxaabiis ah waxayna kaamirada alkataa'ib ku tusaysaa meydadka ciidamada dowladda federaalk oo bilqan goobta ay macrikadu ka dhacday iyadoo sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay si buuxda ula wareegeen saldhiggii ciidamada dowladda federaalk ee deegaanka burujeed waxaana kasoo muuqanaya muuqaalka alkataa'ib al akhbaariya mid ka mid a mujaahidiinta oo fariin kulul u diraya ciidamada dowladda federaalk isagoona dul taagan meydadka askarta dowladda federaalk iyo kuwa maamulka la baxay koonfur galbeed oo bannaanka daadsan murtadiinta waxaa ugu baaqaynaa inay soo dhiibaan ilahi subxana wataala toobad keenaan oo alla subxana watacaala ku xirnaadaan waxaan leenaha maalin kasta furmaasaan lagu baabi'iyaa soo waan tooba taasa toobadkantaan waxaatiin walaleheen haddaa toob toobadkana wadin soo albasaatin dambe dosh insha allahu tacaala muuqaalka alkataa'ib waxaa lagu soo bandhigayaa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo gacanta ku dhigaya hub iyo saanad ciidan kuwaasoo ay ka carareen askartii dowladda federaalk iyo kuwa maamulka la baxay koonfur galbeed ee lagu weeraray deegaanka burujeed
فتنزف الدم أمريكا من الركب ذوقوا العذاب جنود الشرك لست أرى إلا بقايا عظام من أبي لهب هل من مزيد inta aad daawanayso filmkan ay baahisay alkataa'ib al akhbaariya waxaad qaybihiisa dambe ku arkaysaa mid ka mid ah askarta maamulka la baxay koonfur galbeed oo ay gacanta ku dhigeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab magaciida xuseen xasan isaaqa la dhahaa ciidamadu waxaa ahay daraawiishta koonfur galbeed gaar ahaan ciidanka oo isheeg difaacadii sagaalada ahaay dagaalnahan iqaadi oo deegaanka oo burjay dheerow yadhaw qowdi wal oo dareemanaan lahay iyo walaasi dhaamad lahay nin horaad si tartiibe jawi degan ayaa anjiifanay hataa laasan galay dhalbaan maqjarne dhiniu oo baalon ciidamada kaleet yaa laha ku bilaabay madiyo laha ku bilaabayo dhiniu ije laambay dhini kigana laambay hooba habadabalaamoolaha la surmiyo la arigreed oo dale shalgalana shal rooreen reed anina dhinan lehan roore
tobannaan qof oo shacab ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dibadbaxyo cusub oo shalay ka dhacay dalka kenya iyadoo soomaalida ku sugan dalkaasi ay walaaca ka muujinayaan xaaladda amni ee dalkaas cadnaan xaaji muxsin ayaa faahfaahin ku saabsan qodobkan inoo soo jeedinaya magaalada caasimadda ah ee nairobi iyo magaalooyin kale oo ka tirsan dalka kenya ayaa shalay martigeliyey mudaharaadyo xooggan oo ay dadku isugu soo baxeen hase ahaatee dibadbaxyadan ayaa mar kale si kadis ah isugu bedelay rabshado xooggan oo sababay dhimashada iyo dhaawaca tobannaan qof oo kenyaan ah inta la xaqiijiyey waxaa rabshadahan ku nafwaayay ilaa toban qof halka in ka badan soddon kale ay soo gaareen dhaawacyo halis ah laamaha booliska ee dalka kenya ayaana ka hortag ku sameeyey dibadbaxyada iyaga oo adeegsanayay rasaas noolnool taas oo sii kordhisay khasaaraha nafeed ee soo gaaray dadka mudaharaadayay goobaha qaar waxaa lagu arkayey dad hubaysan oo wejiyadoodu ay duuban yihiin kuwaas oo qayb ka ahaa dadka dibadbaxa sameynayay iyadoo la rumaysan yahay in si hoose ula shaqaynayaan ciidamada booliska mudaharaadyadaan oo horaan ka bilowday magaalada nairobi ayaana ugu dambeyn ku fiday magaalooyinka waaweyn ee dalkaas dadka mudaharaadayay ayaa ku qaylinayay erayo caro leh iyaga oo quus ka muujiyey xaaladda dhaqaale ee ka jirta dalka musuq maasuqa hareeyey hay-adaha dowladda iyo isticmaalka awoodda xaddaafka ah oo ay ciidamada ammaanka u adeegsanayaan dadka shacabka ah inta badan waddooyinka gala caasimadda ayaa la xidhay waxaana gebi ahaanba hakadgalay isku socodka ganacsigii magaalada ganacsatada magaalada nairobi gaar ahaan dadka soomaalida ah ee ku dhaqan xaafadda islii ayaa cabsi xooggan ka muujiyey dibadbaxyada sii kordhaya dadka dhigaya isku soo baxa ayaana laga cabsi qabaa inay geystaan dhac iyo bililiqo baahsan taas oo si gaar ah loogu beegsanayo ganacsiga soomaalida ee xaafadda islii iskudubaha guddiga ganacsatada xaafadda islii cumar axmed oo warbaahinta la hadlay ayaa muujiyey cabsida ay ka qabaan mudaharaadayaasha isagoo ugu baaqay dadka soomaalida ah ee ku sugan xaafadda inay foojignaan buuxda muujiyaan kana taxdiraan xaaladaha isbadbedelaya ee magaalada nairobi
dhowr meelood bay shaqaaqad ka soo degdeen oo dhinaca kartuuji suuqa komba xaggiisa dhinacaasna waa la caabiyey meelo yarar oo kale oo iyagana dhowr dhalinyaro yarar ay ka soo galeen oo ilaa aan badnayn ayagana waan ka hortagnay islamarkiiba alxamdulilah xaaladdu gacan bay noogu socotaa ilaahayna waxaan ku rajaynaya inay saa noogu dhammaato mar kastana oo waxyaalahan jiraan shacabka soomaaliyeed inay sidan isku ogaadaan oo ay u fijignaadaan oo ardadooda u ilaashadaan guddiga ganacsi ahaan kulligii u wada joogaan dukaanley iyo guddiga ganacsiga xubnaha si uu kala gediba kulligooda joogaan sanadku waa shaqaynaya nin kasta maanta shaqadiisu wadaa waan isqaaminay dibadbaxyadan cusub ayaa mar kale imaanaya iyada oo dabiyaaqadii bishiina dhaaftay ee juun dhacay isku soo bax xooggan kaas oo ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen in ka badan afar boqol oo kenyaan ah hogaamiyaha maamulka la baxay puntland ayaa dowladda federaalka u jeediyey eedeymo dhowr ah isagoo u hanjabay maamulka la baxay s s c khaatuma faahfaahin ku aadan qodobkan waxaa mar kale inoo eegaya farxaan cali cabdulaahi siciid cabdulaahi deni oo ah hogaamiyaha maamulka la baxay puntland islamarkaana khilaafiyo kala dhexeeyaan dowladda federaalka iyo maamulka la baxay a c c khaatumo ayaa hanjabaad iyo eedeymo dhowr ah u kala jeediyey dhinacyadaasi deni ayaa sheegay in dowladda federaalku ay ka shaqaynayso dibindaabyada maamulkiisa kacdoon iyo dagaalna ka wado gobolka sanaag maamulka la baxay a c c khaatumo ayuu u hanjabay wuxuuna tilmaamay inay faragelin ku samaynayaan maamulkiisa kuna lug yeeshaan xiisadda dagaal ee ka taagan gobolka sanaag maalmihii u dambeeyey waxaa puntland ku socda in gobolka sanaag qalalaaso badan lagu dhex waday la isku dayey in kacdoon ciidan iyo isku dhacyo laga sameeyo waxaan rabaa halka inaan farriin uga diro ssc khaatumo mar baa la il duufteen oon iga aamusnay haddaa idinku goosateen inaad maamul gaara noqotaan farriintayda waxa weeye halkaa ku ekaada haddaa halkaa ka xadgudubtaan waxaydan aan annaganna mudnayn idinkana aad mutaysan ayay arrintu isu beddelaysaa faragelinta aad ku haysaan gobolka sanaag aad joojisaan dhanka kale siciid deni ayaa ka hadlay dagaalkii ka dhacay moqokori xilli uu shalay goob fagaare ah khudbad ka jeedinayay wuxuuna sheegay in dayac dartiis u kala firxadeen ciidanka dowladda federaalka waxaa yaab leh iyadoo maanta maalintii maanta ahayd degaanka moqokori ay al-shabaab qabsadeen ciidamadii dowladda iyo dayac dartiis u farxanayaan in la leeyahay dowladda federaalka ah hub iyo ciidan u soo diraysa puntland waxaa lagaga aamusay oo runtii lagu dacweyn dowladda federaalka gaboodfalkii ay ka geysatay jubbaland iyo degaanka raskamboni iyadoo dagaal furinta ka furan yahay ayay waxay u daadguraysay ciidamo waxay samaysay sharaf dil waxa ay kaliftay in ciidamadii soomaaliyeed u cararaan dal kale oo shisheeye ah isu dhiibaan iyagoo mangalyo raadinaya runtii taariikh cusub oo horay aan soomaaliya uga dhicin bay ahayd arrintaas waxay u baahan tahay in dib loo eego waxaan rabaa iyadana sidoo kaleeto dowladda madaxweyne xasan sheekh oo hadda hogaamiyo waxay ku sifowday kala irdhaynta iyo burburinta shacabka iyo dadka soomaaliya ma ahan markii ugu horreysay oo maamulka isku magacaabay puntland uu weerar afka ah ku qaado hoggaanka villa soomaaliya muddooyinkii u dambeeyey waxaa taagnaa khilaaf u dhexeeya dowladda federaalk iyo maamulkan kaas oo ilaa iyo hadda ka dhex alowsan waxaana jiray weeraro ay hawada isu marinayaan labada dhinac si kastaba ha ahaatee dowladda federaalk ayaa wajahaysa weeraro xagga afka ah oo kaga imaanaya maamulada ka jira dalka iyadoona maalmihii lasoo dhaafay ay qaar ka mid a maamuladaasi sida kan isku magacaabay hirshabeelle sidan oo kale weerar hawada u mariyeen dowladda federaalk ee uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud mudaaharaadyo looga soo horjeeda dil ay ciidamada maamulka la baxay somalilan u geysteen dad shacab ah ayaa ka dhacay magaalada hargeysa faahfaahin ku aadan qodobkan waxaa inoo soo jeedinaya axmed cabdulaahi dibadbaxayaal caraysan ayaa isugu soo baxay xaafada boqol iyo kontonka oo ka mid ah xaafadaha ku yaala magaalada hargeysa kaas oo ay kaga soo horjeedaan dil ay ciidamada maamulka la baxay somalilan ay ugu geysteen laba ruux oo shacab ah dilka labada ruux ayaa yimid kadib markii dad badan oo ku dhaqan deegaanka cagabar ee magaalada gabiley ay kasoo horjeesteen mashruuca shirkad hesheey ay ku qaadanayso macdanta deegaankaas ciidamada maamulka la baxay somalilan ayaa si bareer ah rasaas ugu furay dadka mudaaharaadayay iyadoona halkaasi ay ku dhinteen laba ruux taasi ayaana sababtay mudaaharaad kale oo ballaaran oo looga soo horjeedo dilka labada ruux gaboodfallada iyo tacdiyaadka lagu hayo shacabka soomaaliyeed ayaa marba marka ka dambeysa sii kordhaya kuwaasi oo ay ku kacayaan askarta dowladda federaalk iyo kuwa maamul goboleedyada askartan ayaa waxa ay mar waliba ku kacaan dhibaateynta dadka shacabka ah tacdiyaadka ay ku kacayaan ayaa waxaa ka mid ah dilka dhaca kufsiga iyo dhibaatooyin kale oo badan ugu dambeyntiina kooxda xuuthiyiinta ah ayaa macalin dugsi qur-aan ku dilay waqooyiga dalka yemen maleeshiyaadka xuuthiyiinta ee yemen ayaa gobolka raymah ee dalkaasi dhowaan ku dilay nin ahaa macalin qur-aan taas oo qayb ka ah dhibaatada ay maleeshiyaadkaasi shiicadaah ku hayaan dadka suniyiinta ah ee ku hoos nool xukunkooda sheeqaana oo lagu magacaabi jiray saalax xantuus ah oo qiyaastii toddobaatana jir ahaa ayaa rasaas iyo duqaymo lala beegsaday gurigiisa oo ku yaala tuulo dhacda koonfur galbeed ee magaalada sanca ee waqooyiga yemen howlgalkaas oo ay fuliyeen maleeshiyaadka xuuthiyiinta ee caanka ku ah beegsiga dadka sunniga ah khilaafka u dhexeeya shiiqaan iyo maleeshiyaadka xuuthiyiinta ayaa soo bilowday sanadkii labada kun labaiyo labaatanka markaas oo ay kooxdu xirtay dugsigii uu carruurta ku barayay qur-aanka kariimka wixii markaas ka dambeeyey waxaa lagu qasbay in uu u goro tuuladiisii halkaas oo uu ka sii waday in qur-aanka uu ka dhigo masaajidda balse xuutiyiinta ayaa arrintaasi qoonsaday oo uga daba tagay tuuladiisa islamarkaana ku dilay halkaas dilka sheikhaana daaciga ah iyo macalin qur-aanka ah ayaa waxaa ka dhashay carab baahsan iyo cambaareen ballaaran oo caalami ah iyadoo lagu baaqay in si cadaalad ah loo baaro ciddii ka dambeysay dilka macalinkaas islamarkaana lala xisaabtamo warkii oo dhegaystayaal eedu kala socoteen warbaahinta tan islaamiga ah ee alfurqaan duhurnimadan intaas ayuu ku idil yahay warkan warkiisa xiga ayaa inoo ballan ah inta ka horreysa waxaynu idinku dhaafaynaa sidaas iyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu